Star FM News.
bismiillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkuugu hayna waxaa ka mid ah guddiga e e c c oo ismaamulada ka dalbaday warbixinnada isticmaalka kheyraadka in ka badan hal dhibicis lix milyan oo laga tallaalay cudurka daacuunka iyo ra-iisul wasaare xamse oo kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa axad taariikhdu waa saddexda bisha sagaalaad ee sebteembar sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c ayaa u gudagalay tallaabooyin lagu xaqiijinaya in dowla deegaanada aynan ku tagrifalin kheyraadka dadweynaha afhayeenka e a c c iriga hingumbi ayaa warbaahinta u sheegay in guddiga uu soo saaray wareegtooyin lala wadaagay barasabyada iyo guddoomiyaasha golayaasha hoose ee ismaamulada mas-uuliyiintan ayaa lagu amray inay sameeyaan isbedelo lagu tacaalaya falalka loonsashada lacagaha dadweynaha e a c c ayaa hoosta ka hariiqay inaynan jirin dulduleelo dhanka hanti dhowrka ah ismaamulada ayaa laga doonayaa inay soo dhisaan guddiyo qaabilsan la dagaalanka musuq maasuqa sidoo kale waxaa qoraalka e a c c ku xusan in dowla deegaanada looga baahan yahay inay muddo lixdan cisho gudahooda kusoo gudbiyaan warbixino ku saabsan dhaqangelinta qorshahooda la dagaalanka wax isdabamarinta maaliyadeed wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa shaacisay in ololo qaran oo ka dhan ahaada cudurka daacuunka oo laga fuliyey guud ahaan waddanka ay ka faa'iideysteen hal dhibic lix milyan oo qof tallaalkan ayaa socday intii u dhexaysay saddexdii ilaa toban iyo labadii bishii hore waxaa si gaara diradda loo saaray gobollada inta badan laga diiwaangeliyay xaaladaha daacuunka wasaaradda caafimaadka ayaa intaas ugu dartay in horey la bartilmaameysanayay hal dhibic shan milyan oo qof balse ay saraakiisha caafimaadka ku guuleysteen inay tallaalaan tiro intaasi ka badan waxay wasaaraddu hoosta ka hariiqday in tallaalka looga falcelinayay daacuunka uu markaasi ee dabcan daacuunku saameeyey toban iyo labo toddobaatan iyo sagaal qof oo ka mid ah shacabka ku nool labaatan iyo toddoba ismaamul oo ay kaasi ay u dhinteen laba boqol oo qof ciidamada booliiska ismaamulka nairobi ayaa si weyn u adkeeyey amniga magaala madaxda wadanka ka hor furitaanka shirka isbedelada waa isbedelka cimilada afrika shirkan ayaa berri ka furmi doona xarunta shirarka caalamiga ee k i c c ee magaalada tani nairobi waxa uu shirkan socon doonaa inta udhexeysa afarta ilaa lixda bishani waxa uu shirku dabcan waxa uu shirkani socon doonaa ama waxa uu inta uu shirka socdo la xiri doonaa qaar ka mid ah wadooyinka bartamaha caasimada wadanka ee c b d da wadooyinka la xiri doona ayaa kala ah wadada taiva midda aada dhismaha baarlamaanka wadanka xarunta dowlada hoose ismaamulka nairobi iyo wadada harambey avenue waxaa arrimahani ka hadlay taliyaha booliiska ismaamulka nairobi adamson mungay Naweza kueleza jumla ya wananchi ama wale wowote ambao wanahusika na shughuli zao katika jiji la Nairobi ya kwamba barabara la uh, City Hall Way ama barabara ya City Hall Way ambayo tunayofahamu hivyo uh, karibu na Cardinal Otunga na pia barabara ya kuelekea Parliament amen, ambapo tunaita Parliament Road. Hilo ndio barabara ambazo zitafungwa kwa hii wakati ya shughuli, tutakuwa na summit mahali hapa. Vilevile vile, barabara ya Harambe Avenue itafungwa pia na barabara ya Taifa.
waxaa shirkani lagu casuumay dhowr iyo toban madaxweyne oo afrikaan ah sidoo kale waxaa shirkani ka qaybgeli doona xogayaha guud ee qaramada midoobe mister antonio guteres
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe warar dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxeen qarax ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo wax khasaare aan geysan qaraxan ayaa ka dhashay baabuur siday qudaar oo ka yimi dhanka degmada afgooye wuxuuna ka dhacay halka loo yaqaano warlayliska oo ka tirsan degmada dayniile siday inoo xaqiijiyeen amaba markaasi uu xaqiijiyey afhayeenka ciidanka soomaaliya warar ayaa waxay sheegayeen in markii hore ay ka shakiyeen ciidamada ammaanka islamarkaasina baabuurka uu qarxay xilli lagu guda jiray in baaris lagu sameeyay qarxan ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa degmada dayniile waxaana muddo kooban hakad galay isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya saadiqa aadan doodishe ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay laba nin oo la socday baabuurka qarxay kuwaasoo isku dayay inay baxsadaan mauna sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxa ka dhacay degmada dayniile afhayeenka ayaa tilmaamay in maxkamadda lasoo hortaagi doono labada qof ee la socotay gaariga ku qarxay agaarka warlayliska ee degmada daynil kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa markaasi ay warbaahinada soomaaliya qorayaan inay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan fariisimaha ciidanka dowladda iyo deegaanada ay markaasi joogaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa isna wuxuu kulan la qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa saraakiishani wuxuu markaasi kula kulmay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya isagoona u hurgalay howlaha shaqo ee ka socdo xaruntaasi ra-iisul wasaaraha oo kulamo la qaatay saraakiisha kala duwan ee hogaanada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo madaxda wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in xukuumaddiisa daan qaran ay ee dabcan eh, gacanna dagaal kula jirta kooxda al-shabaab gacanna ay ku dhisayso ciidanka qaranka ee soomaaliya oo markaasi kala wareegi doono atmis guud ahaan amniga soomaaliya sanadka horteenna ee labada kun labaatan iyo afartan dhammaadkiisa ra-iisul wasaaraha oo ku dheeraaday herarka kala duwan ee uu soo maray dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ah ayaa waxaa markaasi uu xusay in ciidanku uu yahay meesha uu dhi- dali ka dhismo isla markaasina haddii ay iyagu sharfanaadaan uu dal ku yeelanayo sharaf wuxuu sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha kala duwan ay qabaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si loo helo ciidan tayo leh awoodda dalkoodana difaacan kara innaga focuska ugu weyn meeshaan saarayno oon xoogga saarayno oon wax walba isugu geenayno waa difaaca dalka iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo ah difaacayaashii koowaad ee dalka innagu waxaynu aangoonsanay markaan nimid dalka inaan waxba la samayn karin horumar haba yaraatay aan la samayn karin haddii aan al-shabaab aan dalka laga xorayn oo dalkan nimankaas laga saarin markaas keli ahaato ayay imaanaysaa waxaan doonayna dalkan inuu sidaan doonayna inuu dhaqaaqo sharaftii inuu yeesho ciidanku inuu dhismo dhaqaalihii inuu dhismo dalkan inuu xor noqdaa ka horraysa horta dal la haysto iyo dad boqol boqol loo dilaayo maalin walba la qarxinayo la baabi'inayo waxbaan dhisayaa iyo dhaqaalaan korinayaa iyo waxbarashaan kor u qaadayaa iyo caafimaad baan samaynayaa suurtagalka maaha marka waxaan nidhi priority number one iyo ilaa tiro weligaa ku gaarsiiya ilaa priority number million waxaa inoo ah inaan amniga wax ka qabano waxaan ka fakernay marka inaan see la yeela in horta bal ayaga waxay yihiin la sheego culimadii loo yeero inaan dhahno see loola dagaalami karaa saad hadda sheegteen fikirka aan kala dagaalano dhaqaalaha aan kala dagaalano militarylina aan ula dagaalano dadkeeni baan abaabulinay oo aada ogtihiin meeshay dagaalka ka joogeen arrintaa marka runtii dagaal baan ka galnay wacyigelin aada u xoog badan baa la sameeyey dadka soomaaliyeed baan la hadalnay qaybahooda kala duwanaan la kulannay culimadoodii baan la kulannay fatway soo saareen civil society baan la xiriirnay qayb kastoo yihiin aan la kulannay maanta marka sidii way ka bedelan tahay shacabkii soomaaliyeed baa hubkii qaatay ayagii baa la diray dagaal bay la galeen odayaashii ugu sharafta badnaa ayaa ku baxay dhallinyaradii qiimaha badnayd baa ku baaba'ay waa iska celiyeen waa iska xoreeyeen waad ogtihiin hiraan hiraan wixii ka dhacayay waad ogtihiin marka taasaa keentay inay ciidamadeena intay dhiiradaan oy maxaanku dhahaa ay ay dagaal galaan iyo shacabkooda iyagu isku milmaan inay si wada jir ah inay nimankii isooga xoreeyaan isooga celiyaan oo ay ay ka saaraan dhulkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa iyo magaalooyinkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa in la xoreeyo saasay ku timi haddaan shacabku aysan ka garab dagaalami lahayn oysan taageeri lahayn ciidamadu ma dhaqaaqeenba mama dhaqaaqi karinba ciidan kastana waa sidaas ciidan keligii iska socda ma jiro ummad dagaal gashaa jire ciidan dagaal gala ma jiro ummadda waa inay dagaal gasho shacabku waa inuu dagaalka galaa marka dagaalkaas eh, runtii eh, guulo waaweyn ayaa laga soo hoyey oo aada u fiican Eh, waxaan diyaar u nahay insha allah oon ka shaqeynayna habeenay maalinba u taagannahay in awoodaheenii ciidan maalinba intii suurtagal inaan soo cesho waxaa lagu soo waramayaa in kumanaan qof oo kamid ah shacabka jasiiradda taiwan laga jaadugureeyey deegaanadii ah ay ku noolaayeen tani ayaa loo eeneeyey cabsi laga qabo saameyn ba'an oo ka dhalan karta duufaanta hoykuai oo la filayo inay taiwan ku dhufato sidoo kale wararka ayaa intaasi ku dareeyay in maanta ay xiran yihiin goobaha ganacsiga maamulada taiwan ayaa sidoo kale baajiyey boqolaal duulimaadi ah saraakiisha waxyaha kala duwan ayaa isku diyaarinaya kafalcelinta duufaantan oo ay u badan tahay in eh, sanadkii afaraad ay saameyn ku yeelato dalkaasi taiwan qodobkaasi dabadeed ayaa ugu dambeeyey